dowladda ruushka ayaa ra-iisul wasaaraha britain iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa ka mamnuucday inay galaan dalka ruushka sababo la xiriira waxa ay moscow ku tilmaamtay mowqifka cadowtinimada ah ee ay ka qaaday duulaankii ruushka ee ukraine warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london inooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil bishii maarso ee la dhaaftay ruushku waxa uu sidan oo kale dalkiisa uga mamnuucay madaxweynaha maraykanka joe biden mas-uuliyiinta britain ee moscow sheegtay inaanay geli doonin ruushka waxaa kale oo ka mid a xogayaha arrimaha dibadda liis trus xogayaha difaaca ben wallis iyo toban mas-uul oo sare oo ka tirsan dowladda badiba golaha wasiirada britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aan booqan karin ruushka waxaa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada scotland ra-iisul wasaarihii hore ee britain iminkana ah xildhibaan theresa may mosco ayaa sheegtay inay go-aankan kaga aargoosanayso cunaqabataynta britain saartay ruushka war qoraal ah oo kale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xogta aan xadka lahayn ee been abuurka ah ee kasoo baxaysa london ololaha siyaasadeed ee looga gol leeyahay in lagu guddoomiyo ruushka in loo abuuro shuruudo lagu xakamaynayo dalka iyo in la ciijiyo dhaqaalaha dalka ay sal u tahay go-aankan ay dowladda ruushku qaadatay saameyn intee leeg ayay haddaba yeelanaysaa go-aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdi boobe oo degan magaalada bristol ee dalkan britain kana faallooda arrimaha ingiriiska cunaqabataynta la xidhiidha dhinaca safarada ee ay sheegeen ruushku in ay saareen ra-iisul wasaare boris johnson iyo qaar ka mida wasiirada xukuumaddiisa runtii waxaa la odhan karaa saameynta ay yeelan karto laba dhinacba waa laga eegi karaa dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee iminka sii xumaada inay sii xumayso ay sii durkiso dhinaca kale marka laga eego runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa boris johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bila sharaf waayo waxa ay ku faani karaan ama ay muujinaysaa in ay ka xanaajiyeen ruushka oo aargoosasho dhinacii diblomaasiyadda maadaama ilaa iminka inta la ogyahay kun qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen ruushka oo dulimaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay marka ta ay doonayaan hadhow markau qofku cadhoodo hogaamiyuhu markuu cadhoodo runtii ama qofka caadigiba waxay noqonaysaa in uu qaladaad samayn karo ta ay doonayaanna waa intaa marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa laakiin ta ugu muhiimsan waxa in xiriirkii diblomaasiyadeed uu sii ximaan doono warbixinta ka soo baxday moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay britain uga sii darayso xaaladda ukraine iyadoo ay dowladda boris johnson kiif siinayso hub halis ah lana wado howl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga neto dowladda britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda ka sii wadi doonaan taageerada ukraine iyada oo dhowaan uu ra-iisul wasaare boris johnson ku tegay magaalada kiif booqasho aan lasii shaacin wasiirka koowaad ee mandaqada scotland ayaa iyadaoo ka jawaabaysa warka ka soo baxay moscow waxa ay madaxweyne putin ku tilmaantay dembiilo dagaal waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedeyso isaga iyo u maamulkiisaba bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha maraykanka iyo britain ku dhawaaqeen cunaqabatayno cusub oo ay saarayaan ruushka cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil